guurka degdega oo mararka qaarkood laga dhaxlo dhibaatooyin ayaa qaar kamida dhalinyarada ay guursataa iyagoo aan qaadi karin mas-uuliyadda guurka islamarkaana ku jira da-da waxbarashada oo caqligooda u kala qaybsamin qaadida mas-uuliyadda culus waxaana dhacdo bilo kadib in ay iskudhac ku yimaado dhalinyarada iscalmatay iyagoo markii hore la tashan waalidka labada lamaane nabadoon axmed colow berey oo kamida nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhalata guurka laysku guursado sida fudud in gabadhina caruurnimo aysan ku fuudaanin guurka hadday hooyada joogta ila taliso hadduu aabba joogo aabbaa uu hooyo iska dhigo gabarta uula taliyo uu yidhaaho lala sheekaysto oo xoogaa lasii qanciyo oo wax meeshaan joogo nimana kuwaagi ma aha waa laygu kaa haystaa gabar khataraha taha la yidhaaho si micnaha ay waxoogaa sanadkeeda qur uu soo kaco si haddii biri ay guursato waayo aragnimooda ay usoo kororto aqligeeda usoo kordho si hadday ilma galaana tirkadanka ilmahaas daryeelkooda qofka fikiri karto oo maanta uur leeda habka isu dhowraysa iyo habka isu ilaalaysa iyo mashaakilaadka ila kulmaysa iyo qof xoogaa iska giiji karta ay naqato waxaan ka wadaa gabadha markii oo teemkeeda ay gaarto oo qaangaarkeeda si fiican ay gaarto hadda sidii sidii raggoo kale camal markii oo qaabka ilaahay u abuuro markii la fiiriyo sinahooda oo miskaha ragga iyo haweenka waa kala waa kala bedelan yihiin haweenka xoogaa miskahooda waa kala baxsan yahay waa ka wen yahay miskaha ragga baankana waa ka wen yahay waxaa loogu talagalay ileen waa warshad oo abuurista ilaahayaa ka mide miskaas markay kala baxaan waxaa u fuudaahayso markay foolato ilmaha ka soo baxaayo cunuga intuu la egyahay iyo qofta siday tahay waa loo kala jeeda waxaas ilaah soo aruurihayo laakiin inay miskahaas xoogaa kala bax sameyn xibnahaas oo gabadha qaangaarka ay ku adkaato ayaa muhiima laa gabadhii oo cagaara ee miskeeda isku jiraan aysan kala bixin haddii guurka ay ku degdegto waalidka raalli ka naqdo gabadhaas hadday ka fakataan aka waana sii
inkastoo dhalinyaro badan ay ka doorbidaan guurka inay waxbartaan haddana waxaa jira qaar jecel inay yaraan wax ku dhalaan iyaga oo sii wata waxbarashadooda balse waa dhif iyo naadir in ay isku waaraan labadaasi sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelataa gabadha yar ee aan miskaheedu kala qaybsamin iyadoo yarna guursato xilliga dhalmada annaga dhakhaatiir ma nihin laakiin in gabdhaha gabadhi agoonana la waaniyo oo la yidhaaho war gabadhaha wax yar xoogaha loogu sino gabdhaha oo waayeelka naftirkooda amba waalidiinta naftirkooda iyagoo dhaqaalo doon ay nin odayahoo ka weyn oo dhaqaalo laga rabo iyadoo carruura lagu xiraayo ninka odaga ahayna oo gabadhaas dhinahoo carruurtaho lagu xiro uu isaga begaayo uusan lahay gabadhan waa waa isiiseen waa idinka aqbalay laakiin agtiina hay igu qaangaarto anaa sii bixihaya waxay loo baahaya anaa sii bixihaya amba waalidiinta baahidooda u jeeda waxay rabaan waa idin sii haan laakiin gabadha nafteeda waa carruur inuu yidhaaho oo waalidka asigoo xandhadalaba uusan gabadhiyo caruura uusan nin siin gabadha la waaniyo hadday hooyada joogto hooyada loogu sino gabadha hooyada loogu sino hooyada la yidhaha gabadha ka warqab la yidhaaho wiilka naftirkiisa intuu hooya canjeere isi yidhaaho uu joogo oo suuragaltaanka inuu gabadha hoostaada ku dilo ilaan maskaxdiisa male oo suuragal ay naqata aankee ninkii nin fadhiyo maahe inuu gabadha uu amba dharbaaxsho mariyo uil ka rido amba ay naqata inuu ili ka jibiyo waxaasoo dhan waalidka waxaa ugu sugan mashaakilaad
si kastaba ha ahaatee labada dhalinyaro ee guurdoonka ayaanan ka fakarin dhibaatooyinka iyo saameynta ka dambeysa marka si fudud laysku guursado iyadoo sababta iskudhac labada waalid ee wiilka iyo gabadha oo markii hore isku fiicnaa